Cabdifatax Mukhtar oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa maalintii shalay sheegay in wafdi uu hogaaminayo Axmed Madow ay ka degeen magaalada Garowe ee xarunta maamulka la baxay Puntland waxa uu tilmaamay in kolkii horeba uusan jirin wax khilaaf oo u dhexeeya labada maamul isagoo intaas ku daray inay ka wada hadli doonaan arrimo ay muhiim u arkaan mar wax laga weydiiyey inay ka wada hadli doonaan khilaafka labada maamul kala dhexeeya xasan sheekh ayuu wasiirka xusay inay suurtagal tahay arrintaas madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed iyo wafdu uu hogaaminayaa maanta waxay soo gaareen magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaana soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni horta wax kala fog ma jiraan wararkuna dee sida saxda ah markii loo eegayo xiriirku waa jiray labada dhinac mar walba haddartaana madaxweynuhu garowe ayuu joogaa taasina waxay muujinaysaa halkaa in wax khilaafa oo mataqaanaa sida bulshada soomaalida u arkaan aysan jirin dabcan waa suuragal in laga wada hadlo laakiin waxa hadda aan ku oranayo one two three baa laga wada hadli doonaa ma jiraan wixii go-aana oo soo saarayno ama markaa wixii laga hadlo gadaal baan kasoo sheegaynaa isagoo sii hadlaya ayuu tibaaxay inaysan jirin wax wada hadal oo dhex mari kara maamulka la baxay jubbaland iyo xasan sheekh lama kulmi doono xasanna dee reason iyo sababaynu kuwada had ku wada hadalno ama mucaarad ahaanan ugu tagna meesha ma yaalaan jubbaland wuxuu u geystay waa la ogyahay laba jeer buu madaxda madaxweyne dalkan ka soo noqday mar wuxuu kasoo mataqaanaa labada kun iyo saddexii ishaag saddex iyo tobankii wixii uu sameeyey isagoo og garowsan haddana inuu mar labaad jubbaland ula diriro uu la dagaalo oo ciidamo ugu soo kaxeeyo oo dagaalkii raasgamboniba aan ka xose iyo cunaqabateynta lagu hayo bulshada xasan dersnoway haddaan anaga isaga wada hadleen booqashada axmed madoowe ee magaalada garowe ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya maamulada la baxay puntland iyo jubbaland waxaabuu warar hoose oo helayo ay sheegayaan in saciid deni iyo axmed madoowe ay qorsheynayaan dhisidda isbahaysi ka dhan ah xasan sheekh